الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرض الثالث غسل اليدين faralkii saddexaad waa labada gacmood oo la maydho humma intaa kadib yaqsilu wuxuu maydhayaa qofkii weysaysanayay yadayhi labadiisa gacmood maca mirfaqayhi maca labadiisa xusul halaatan saddex jeer ayuu maydhayaa fa in qudicat haddii laga jaro gacantii min asaacidi halkaa dhudhunka haddii laga jaro wajaba waxa waajiba ghaslulbaaqi inta baaqiga ee soo hadhay in la maydho oo min mifsali lmirfaq suxulka kala bixiisa haddii laga jarana lasimahu waxaa waajib ku noqonaya ghaslu ra'si alcadudi cududa madaxeeda inuu maydho ayaa waajib ku noqonaya ow min alcadudi ayaa laga jaray nudiba waxaa la sunneeyaa ghaslu baaqiihi cududa inteeda baaqiga ah in la maydho ayaa la sunneeyaa waxa uu sheekhu leeyahay faralka saddexaad ee faralladii weysada ka mid ahi waxa weeye labada gacmood maydhidooda markaa wuxuu leeyahay labadii gacmood ayuu maydhayaa macal xusullada ayuu maydhayaa ayuu raacinayaa saddex jeer ayaanu maydhayaa in la maydhayaa aayaddii qur'aanka ahayd ayaa tilmaantay oo waaaydiyakum ila almaraafiqi ilaahay wuxuu uhi gacmihiinna maydha ilaa bimacnaa maca bay ka dhigantay maca almaraafiqi macal xusullada maydha ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalamna way ku sugnaatay oo xadiidkii cuhmaan ee saxiixa ee weysada nebiga ka sheekaynayey waxau yidhi suma ghasala yadahu lyumna ila almirfaqi halaada maraatin wuxuu maydhay gacantiisii midig ilaa xusulka saddex jeer suma ghasala yadahu lyusraa midla daalik gacantii bidix boo haddana saddex jeer ilaa iyo mirfaqa ayadana maydhay markaa in la maydhayo inta la maydhayaana ay saddex tahay ayay aayaddaas iyo axaadiidaas inoo tilmaameen haddaba wuxuu leeyahay saacidka haddii gacantii laga jaro halkaa dhudhunka ah intaa dhudhunka ama cukurka waxaad tidhaahdaba ayaa laga jaray wajaba ghaslulbaaqi inta baaqiga ah ee hadhay in la maydho ayaa waajib noqonaysa maxaa yeelay qaacidadii fiqiga ahayd waxay ahayd almaysuuru laa yasqudu bilmacsuuri shayga kuu fududaaday kaaga dhici maayo shayga cuslaaday ee kuu suurtogeli waayey dartii intanoo dhan inaad wada maydhaabay ahayd kala barh baa maqan intaa maqan ee kuu suurtogeli weyday inaad maydhaa darteed kaaga dhici maysa intan yaree soo hadhaye adiga intan kuu soo hadhay unbaa faralkaagii ahe waa inaad maydhaa haddii haddaba laga jaro iminka curcurka ama cukurka bartankiisi beda haddii mirfaqa iyo kalabaxa ayaa laga jaray waxa waajib noqonaysaa cududa madaxeeda in la maydho oo waayo mirfaqii ayay dee ka mid tahay waayo madaxa saacidka iyo iyo madaxa cududda yacnii laba bahalood oo sidaa la yacni cududda ka yimi iyo lafdii mirfaq oo dhex gelaysa ayuu ka kooban yahay ayuu ka samaysan yahay mirfaqi markaa ra'sulcadud in la maydhaa waajib ayay noqonaysaa haddii cududda lafdeedii laga jarana waxa waajiba cududda intaa soo hadhay uun in la maydhaa mid iska sunno ah weeye oo kollay meeshii gacantii bal waa in dhinaceedii dee wuxuun la maydhaayo intaa yaree cududda uun waa in wax la marmariyaa ee iyadu wax waajiba ma aha lianna yakhluwa alcudwu bilkulliyati can iطahaara si aanu cudwigii iyo xubinkii khaali uga noqonin oonu uga madhanin tahaaro weliba waxa kaloo dee ayana sunno ahayd taxjiil baa sunno ahaydoo in cududda marka ay dee gacantuba badqabtay in la soo gaadhsiiyaa sunno ayay haydoo xadiidkii saxiixa imaamu muslim warinayey abaa hureyre laga wariyay waxaana tawada'a faqasala wajhu wejiga ayuu maydho weysadii u dhammaystiray dabeetana gacanta midig buu maydhay xataa ashraca filcadudi ilaa uu cududa gaadhsiiyey dabeetana gacanta midig gacanta bidix buu maydhay xataa ashraca filcadudi ilaa uu cududa gaadhsiiyey oo uu biyihii geliyey haddana lugta ayuu maydhayoo dee ilaa dhudhunka ayuu ayadana gaadhsiiyey xoogga haddana lugtii bidix ayuu maydhay oo ayana saaq u gaadhsiiyey markaasaa wuxuu ihi haakadaa ra'aytu rasuula lahi sala alla alay slam yatawada sidaasaan u arkay rasuulka oo u weysaysanaya marka waxa cududa waa halkii taxjiilka iyo marka la dheeraynayo la gaadhsiin jiray uma yaqsilu yadayhi ayuu maydhi maca almirfaqayni maca alxusullada alaaan saddex jeer ee fain quطicat haddii laga jaro gacantii min asaacidi halkaa cukurka haddii laga jaro wajaba waxaa waajiba qasluulbaaqii inta soo hadhay in la maydho ayaa waajiba oo min mifsali lmirfaqi mirfaqa iyo suxulka kala baxiisa ayaa laga jaray lazimahu waxaa ku laasimayaa gaslu ra'si alcadudi cududda madaxeeda in la maydho ow min alcadudi ayaa laga jaray nudiba waxaa la suneeyey gaslu baaqiihi inta baaqiga ah in la maydho ayaa la sunneeyaa alfardu araabicu faralka abnaa masxu bacdi ara'si madaxa barhkii oo la masaxo weeye uma intaa kadib yamsaxu ra'sahu madaxiisa ayuu masaxi fayabda'u wuxuu ku bilaabi bimuqadami ra'sihi madaxiisa xagga hore fayadhabu biyadayhi gacmihiisa wuxuu u kaxayn ilaa qafaahu ilaa qadaadka uma yarudduhumaa wuxuu u soo celin ila almakaani aladii meeshii bada'a minhu uu ka bilaabay yafcalu daalika sidaa wuu samayn alaaan saddex jeer fain kaana hadduu yahay aqraca midaan timaba lahayn oo allowxiira hadduu yahay ow maa nabata shacaruhu ama timihiisii aanay soo bixin ow ama kaana tawiilan timihiisu ay dheer yihiin ow madfuuran ama miday markaa guntan yihiin lam yundab iraddu celinta lama sunneeyo oo sunne maaha iyadu ee falow wadaca hadduu dhigo yaddahu gacantiisa bilaa maddin isagoon waxba jiidin ayuunbuu gacantiisii duldhigay bixaydu si oo ballaguu qoyay maa yantaliqu calayhi alismu magacuun wuxuu ku idlaaqmi karo wa huwa bacdu shacratin waa timbarhkeedoo lam takhruj aan ka bixin bilmaddi marka la jiido can haddi ra'si aan ka baxaynin ow ama qatara waa ku dhibciyey walam yusil mana socodsiino ma dareerin ow qasalahu ama waa maydhay kafaa waa kaafinayaa ee fa in shaqa hadduu ku adkaado nascu camaamatihi camaamadiisa inuu siibo kamara calayhaa wuu ku dhammaystirayaa bacda masxi maa shay intuu masaxay kadib yejibu waajibaya ee waajibkaa intuu masaxay kadib ayada ayuu ku dhammaystiri wuxuu uhi sheekhu intaa kadib ama faralkii afraad waa madaxa barhkii oo la masaxo waayo aayaddii qur-aanka ahayd baa wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa bacda ana tabciidiya ayay u qaateen wamsaxuu biru'ay bacda ru'uusikum madaxyadiinna barhkood masaxa oo markaa meel alliyaaliya iyo qaybtii ay doonto ha ahaatee in ka mida madaxa haddii la masaxo shaaficiyi waa ku filantay bay leeyihin waxaanay u sii deliishadeen xadiidka muqiira ee ahaa nebigu inuu masaxay fooddiisa iyo cumaamadda intuu halkaa foodda masaxay ayuu dabeetana cumaamaddii ku dhammaystiray waxaanu tusinayaa bay leeyihin food masaxiddaasi inuu faralku yahay badh in la masaxo wax markaa bar barka kale looga rajaxaana meesha ma taalla bay yidhahdeen haddaba kayfiyadii iyo qaabkii sunnaha ahayd ha yidhaahdaan madaxa barhkii ayaa ayaa farala haddana sunnayaasha waxay soo geliyaan in madaxii oo dhan la wada masaxo marka wuxuu leeyahay kayfiyada iyo qaabkuna waxa weeye inuu qofku intuu labadiisaa murdiso isku qabto labadiisa suulla uu halkaa dhegaha korkooda ama dhafoorada saaro inuu markaa sidaa dib ugu kaxeeyo haddana halkii uu ka bilaabay inuu ku soo celiyo adugu sidaasun inuu yidhaahdo kor u wado haddana soo celiyo weeye markaa wuxuu kaga bilaabayaa wejigiisa xaggan hore dabeedna ilaa qafaaga iyo qadaadka ayuu gaadhsiinayaa uma yarudduhu ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii uu ka bilaabay halkan ahayd ayuu mar labaad ku soo celinayaa sidaas weeye sida sunnaha ee fiicani taana markaa waxaa tusinaya xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan ee kahiira bintus cadi fara badan ayaa markaa ku soo aroortay oo ka hadlaysay markaa sifadii weysada nebiga cabdillahi ibnu zayd xadiidka warinaya bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa ka mida ee weysada rasuulka sifaynayey waxaa ku sugnaydna uma masaxa ra'sahu biyadayhi nebigu madaxiisa ayuu labadiisa gacmood ku masaxay fa aqbala bihimaa wa adbara yacni waxba markaa wowdu wax tartiiba ma fahaysa badaa bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu uma raddahumaa ila almakaani aladii bada'a minhu fa aqbala bihimaa wa adbara fa adbara bihimaa wa aqbala unbay ka dhigan tahay markii hore xaggaasuu u kaxeeyey dabeetana xaggan uu soo kaxeeyey oo badaa bimuqadami ra'sihi xagga hore uu kaga bilaabay ilaa uu qafaaga iyo qadaadka uu gaadhsiiyey kadibna meeshii uu ka bilaabay ayuu ku soo celiyey xadiidkaas ayaa sidaa tilmaamay saxiixa waxaan u samaynayaa buu leeyahay arrinkaa alaaan saddex jeer ayaanu arrinkaa samaynayaayoo sidaasuu u wadaya haddana waa soo celinaya haddana waa wadayaayoo saddex jeer ayuu sidaa samaynaya oo shaaficiye in madaxa isagana saddex jeerna masaxayo ayay ayagu qabaan waxaanay u deliishadaan xadiidka imaamu muslim uu warinayo ee cuhmaan uu leeyahay ma idin tusiyaa weysadii rasuulka saddex saddex ayuu markaa weysaystay markaa dee waxay caam ku tahay maydhigii iyo masaxiiba ayay caam markaa ku noqonaysaa saddex saddexayntaasi laakiin axaadiida sida ay u badan yihiin nabiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay waa madaxa inuu hal mar qura uun masixi jiro oo fa aqbala wa adbara daasuun uu ahaa saasay u badantay xadiid kalena waa sheegaan labaduba inay bannaan yihiinna markaas waa tilmaamay laakiin sunnaha nebiga siduu u badan yahay waa in hal marna masaxayo markaa waxaa samaynayaa oo marka hore intuu sidaa u kaxeeyey haddana soo celinaya waa qof kale bay yidhaahdeen timo isrogaya qofka timale weeye haddii uu aqrac yahay oo midh tima aba aan loo ogayn amaa haddii aan timihiisiba aanay soo bixin oo ama aafaa kaga dhacday ama wax kale oo timaba ma laha ama timihiisiba aan soo bixin ama waa timo dheer ama waa timo madfuur ahoo waa timo la sohay ama guntamay oo isku duuduubmay weeye lam yundab iraddu celin ayada lama sunneeyo buu leeyahay oo bimacnaa waxay taana ku cilaynayaan waxay leeyihiin markanuu qofkii time leeyahay uu xaggaa u kaxeeyo dee qayb baa masaxmaysa markanuu soo celiyana qaybtii kale dhinacoodii kale ayaa masaxmaya bay leeyihiin marse hadday ama timihiisi dhaadheeryihiin ama gunguntan yihiin ama aanu timaba lahaynna wax faa'iidaahoo ku jirta soo celintaasi ma jirta bay leeyihiin ilaan wixiiba markan ayuunbay wada gaadhay amaba yacni markanay dheer yihiin ama ay guntan yihiinna meel kale oo ahoo markii hore aanay gaadhin oo ay markan labaad gaadhayaan biyihii ma jirta bay leeyihiin oo markan ay oo qofku timaha caadigae rogmaya leeyahay sii wadidda iyo soo celintaasaa hal mar isku noqonaysaa haddii la yidhaahdo haddaba markuu markaasaa usii mariyo soo celintana markii labaad ha noqotana waxa ay leeyihiin biyihiibaa markaana mustacmal noqonaya bay leeyihiin oo dee kuwan hore sidan loo mariyey ayaa waxaa ka mida qaybtii dee faralka ahayd ayaa masaxmaysa markaa biyihii ka soocmay iyo kuwii meesha ku hadhay baa ikhtilaaf dhex marayaayo isku darsamaya markaa mid labaadna u noqon maysa bay leeyihiinoo isticmaal baa soo gelay macnaha waxaan jeclay inaan ifahaysiyo cillada iyo macnaa ujeeddada ay ayagu leeyihiin ay macnaha sheegeen waana masale ay dee maaha meel sokee ilaa imaamu nawowi rawdaha iyo dhammaantood kutubta uu kaga wada hadlayo weeye markaasuu ku noqday markaasuu dabeetana tukaday waa halkay maalikiyada iyo u daliishadaan inay waysada in la xidhiidhiyaa ay laga maarmaan tahay waayo inta yaru nimanka maydh buu nebigu odhan lahay waysadii ku wada noqo buu yidhi halkaasay shaaficiyaduna markaa odhanayaan sunno weeye in la xidhiidhiyaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ka shakiyo xubin inuu saddexeeyey taba ma markii labaadba mise waa markii saddexaad akhada bilaqal sida yarun buu qaadan fa yukamilu alaaan yaqiinan dabeedna si dhaba oo yaqiino uu hubo ayuu markaa u dhammaystirayaa waayo sunnihii tasliidka dee si uu xaqiijiyo ee sifadii weysada nebiga ku sugnaatay xadiid kale ayaa sheekhu soo qaadanayaayoo imaamu axmed uu warinayo ibnu maajahna uu warinayo laakiin sanadka ibnu maajah uu daciif yahayoo ubay ibnu kacabna laga warinayo wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam yihi qofka mar weysaysta ee bimacnaa dee hal mar uun xubnihii mariya waa wadiifada weysaysiga lagama maarmaanka ah bimacnaa waa intii laasimka u ahaydee weyse la-aanteed aanay ansaxaynin qofka laba jeer weysaystaana laba kifle ama laba nasiibo ajriya buu leeyahy qofka saddex saddex weysaystaana fa daalika wuduu'i wa wuduu lambiyaai qabli waa weysadayda iyo weysadii ambiyadii iga horraysay weeye markaa sanadka imaamu axmed laa ba'sa bihi buu leeyahay laakiin riwaayada ibnu maajahu ayada waa daciifa waxaanu horomarinayaa buu yidhi gacanta midigta ayuu horraysiinayaa min yaddin wa rijlin waa tayaamunkii wa tayaamunu halkay odhan jireen oo midigays ayaa la sunneeyaa midigaysiguna waxa weeye uun lugta iyo gacanta oo markaad gacantii maydhayso ta midig baad horraysiin markaad lugihii maydhayso ta midig baad horraysiin waayo sidaas ayaa ku soo aroortay axaadiida saxiixa ah ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay xadiidka imaamu bukhaari warinayo ibnu cabaasin laga warinayo waa weysaystay wuxuu qaaday qurfo biyaa gacanta midig buu ku maydhay haddana darsasho kale ayuu qaaday ta bidix buu ku maydhay madaxa ayuu masaxay haddana mid kale ayuu qaaday wuxuu ku rusheeyey lugtiisa bidix ilaa uu maydhay mid kale ayuu haddana qaaday ta bidix markaasuu yihi haakadaa ra'aytu rasuula llahi sala alla alay slam yatawada sidaasaan u arkay nebiga sala allahu calayh wasalam oo weysaysanaya buuri markaa wuxuyna tusinayaa inuu marka hore gacanta midig maydhay haddana gacanta bidix haddana lugta midig maydhay haddana lugta bidix walankii xadiidii kale caamkaa isaguna ahaa kaana nebiyu yucjibu tayaamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tuhuurihi wa fii sha'nihi kulli xadiidka imaamu lbukhaari warinaya saxiixa nebigu wuxuu aha miduu yaabgeliyo cajabgeliyo jecel inuu midigaysto markuu kaba xidhanayo markuu feelanayo markuu tahaaro qaadanayo intaba sidaas ayaa nebigu salala sl wixii wanaagsan ayuu midigaysan jiray wixii xunna sida suuriya gelitaankiisa iyo wixii lamidka ahaana lugta bidix ayuu ku horraysiin jiray xadiid kale oo isagana abu daawuud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo sanadkiisuna saxiix yahay abu hureyre laga wariyay nebigu wuxu idaa labistum wa idaa tawada'tum fabda-uu biayaaminikum ama bimayaaminikum markaa waxidhanaysaan marka ad weysaysanaysaan midigyaalkiina ku bilaaba oo ku horraysiiya buu yidhi haddaba wuxuu yidhi iyaga labada kaf iyo dhabanka iyo dhegta iyaga intaa marka ay taagan tahay wuxuu ayaga daahirinayaa mar qura ayuunba iyaga waa daahirinayaa oo bimacnaa labadan kaf markaad maydhayso tan intaad horraysiiso haddana tabdiix ku hegsiin maysid markaad weysaysanayso khadkan dhabankan midig horraysiin maysid haddana ka dhaga biix labadii dhagood markaad masaxayso dhegta midig horraysiin maysid haddana tabiix oo iyagu tayaamun ma laha fa yutahiruhumaa iyaga wuu daahirinayaa dafcatan mar qura ayuu ayaga wada daahirinaya ayuu leeyahy maxaa yeelay walisuulati qaslimaa macan ayaga mar baa la wada mayri karaa walilmashaqati fii taqdiimi alaymani fii bacdi hadi alacdaai kalkafayni walkhadayni welibana waxa adag buu leeyahay in midigta la horraysiiyo xubnaha qaarkood dee labadii kaf waad isku maydhaysaa markaa yacnii inaad mid horraysiisa iyo dhabanada iyo waxoogay yar mashaqaabaa ku jirta hal marna waa la wada mayri karaya yani kutubta qaarkood sida manhaju tulaabka oo kale waxay tilmaamaan haddii masalan qofka oo gacan oo kale ay go-an tahay oo halkaa tartiib tayaamunka ala kaga yar nuqsaamo in meelahan kale la tartiibinayo ayay ayaga markaa tilmaamaan uma yagsilu rijlayhi labadiisa lugood buu maydhayaa maca kacbayhi maca alkuraamiisa alaaثan saddex jeer ee falow shaka hadduu ka shakiyo fii taliidi cudwin xubin saddex saddexayntii akhada bilcaqali inta yar ayuunbuu qaadanoo fa yukamilu wuu dhammaystiri alaaثan saddex yaqiinan si hubaal ah ayuu u dhammaystiri wa yuqadimu lyumnaa midigta ayuu horraysiin min yaddin wa rijlin xagga gacanta iyo lugta laa kafin labada kaf maya wa khadin dhaban maya wa udunin dhegtii maya fa yutahhiruhumaa oo waaba dhowre wuxuu u jeedaa labadii kaf labada khad labada dhegood damiirkaa tasniya fa yutahhiruhumaa alkafaani waalkhadaani waaludunaani dafcatan mar qura wa yutiilu wuu dheerayn algurata halkaa fooda ayuu ku dheerayn bian yaksila waa inuu maydho maca wejihi wejigiisa la jirkiisa min ra'sihi iyo wa cunuqihi xaggooda waa inuu zaa'idan in ka dheerada canilfardi u ka maydha wataxjiila wa yutiilu taxjiila taxjiilkana waa dheerayn bian yaksila waa inuu maydho fowqa mirfaqayhi labadiisa xusul korkooda iyo wa caaqibayhi iyo labadiisa kuraamood korkooda waa inuu maydha wa haayatuhu haayadiisuna waa istiicaabu alcadudi cududa iyo wasaaqi inuu ku caam yeelo oo wada gaadhsiiyo wa yuwaali waanu xidhiidhin alacdaa'a xubnihiina waa u xidhiidhina fain faraqa hadduu kala geeyo walow tawiila nin dheerba ha ahaatee saxa wuu ansaxayaa bikayri tajdiidi niyatin iyadoon waxba niyada la cusboonaysin wayaquulu bacda faraaqihi intuu ka faaruqay dabadiina wuxuu odhan ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina ilaahu kuwa toobadkeen ka badan iga yeed wajcalnii min almutatahiriina wajcalnii min cibaadika asaalixiin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk ayuu odhan walilacdaa'i xubnihii adciyatun ducooyin baa u sugnaaday tuqaalu cindahaa agteeda la yidhaahdo laa asla lahaa wax asalaho ay xagga sunnaha ku leedahayna ma jiraan buu leeyahy adciyada xubnaha agtooda marka la maydhayo la yidhaahdo waxau sheekhu leeyahay oo inoo sheegayaa wuxuu leeyahay waxaa sunno ah wa yutiilu lgurata inuu gurada dheereeyo oo fooda inuu ku dheereeyo ayaa wanaagsan oo maxaana looga jeedaa waa inuu soo raaciyo marka wejiga maydhayo xagga madaxa iyo xaggan cunaha iyo qoorta in falalka ka dheeraada inuu soo raaciyo ayaa sunno ah inta lagama maarmaanka waa tanidha iyadu waajib weeye laakiin inuu xoogay soo raaciyo markaa ku dheereeyaana mid sunnaa weeye wataxjiila wa yusanu ama wataxjiila ayaa isna la sunneeya wa an yutiila taxjiila taxjiil inuu sameeyo ayaa la sunneeyaa oo taxjiilna waa maxay waa inuu labada mirfaq iyo labada kuraamood korkooda markuu gacmaha maydhayana waa inuu mirfaqaynka soo yar dhaafiyaa oo cududa uu soo gaadhsiiyaa marka uu lugaha maydhayana kacbeynka waa inuu soo dhaafiyaayo xooga uu soo gaadhsiiyaa ayaa sunno ah maxaa yeelay xadiidka saxiixa ah imaamu albukhaari uu warinayo wuxuu nebigu sala allahu alay sl inna ummatii yudcuuna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min aahaari lwuduu'i faman istataaca minkum an yutiila quratahu falyafcal nebigu wuxuu ihi ummaddayda maalinta qiyaamaha waa loo yeedhaya quran muxajaliin ayagoo yacnii foodooda ay lamca iyo iftiin ay leedahay asalka qurada waxaa la yidhaha lamca iyo meel cadoo fooda faraska ah ayaa la yidhahdaa bimacnaa ayagoo foodoodu ay markaa dhalaalaysa iyo halkii ay weysada gaadhsiin jireen muxajaliin min ataxjiil ayana waa caddaan ay qoobabka farasku ay caddaadaan marka waxaana looga jeedaa uun nuur ayaa wejiyaalkooda iyo gacmahooda iyo lugahooda maalinta qiyaamaha ka iftiimaya oo ka muuqanaya waana khasaa'ista ummaddanay ka mid tahay ee maalinta qiyaamahana nebigu uu dadkiisa ku soo soocan doono ayay ka mid tahay marka qofkii awooda inuu dheereeyo oo xubnihiisaa iyo wejigiisaa iyo wada gaadhsiiya falyutil quratahu wa taxjiilahu ayay riwaayo muslimku leeyahayn ay tilmaamaysaa foodana ha ku dheereeyo xubnahana yacni ha gaadhsiiyo haddaba kaayada tacjiilku waxa weeyaan buu leeyay istiicaabu alcadud ilaa cududda inuu ku wada dhammaystiro wasaaqi iyo xoogga inuu ku wada dhammaystiro weeyaan halka qaayada taxjiilka ugu dambaysaa in cududoo dhan iyo xoog oo dhan wada maydhan laga kordhinin waayo xadiidkii saxiixa ahaa imaamu muslim faqasala yadda weyadihi xataa kaada yubliqu lmankibayn ilaa u dhowaaday inuu gaadhsiiyo labada garab ayuu ahaa waxaa kaloo ayana bukhaari uu tilmaamayey abaa hurayre ayaa weysaystay markaasuu labada gacmood maydhay ilaa uu kirinkilada gaadhsiiyey labada lugoodna wuu maydhay ilaa uu jilbaha gaadhsiiyey abuzurca ayaa wuxuuhi abaa hurayre uma shay aad ka maqashay rasuulka ayaa dabeedna abu hurayre wuxuuhi waa muntaha alxilya macnaha kirinkiladan iyo jilibkan la gaadhsiinayaa waa halka ay doonaya inay xilyadu ii gaadho waayo xadiidkii waa tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu alwuduu waxaa loo gelinaya qofka muuminkaah halkay weysadu gaadho ayuunbay u gaadhaysaa waxaan doonayaa buuhi ilaa halkaa kirinkilada iyo ilaa jilibka inay gaadhaa baan doonayaa buuhi sidaa daraaddeed baan u dheeraynayaa buuhi waxaa kaloo sheekhu uu leeyahay waxaa ayana sunnaha u wanaagsan marka uu ka faaruqo ee uu dhammeeyo weysada may wayuwaali lacdaa xubnahana inuu xidhiidhiyo ayaa wanaagsan oo aanu kala goynin oo isagoon xubinkii hore qallalin oo xubinka dambana u maydho waayo ficilkiisa sala allahu calayhi wasalam ayaa sidaas ahaase ee xadiida ka tilma tilmaamaysay weysadiisa aynu ku soo tilmaannayba waxaa kaloo yidhahdaan watii qaacidadooda alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab khilaafka in laga baxa waa mustaxab marka waxay leeyihin wakhuruujan min khilaafi malow jabahu waxaa kaloo aynu ka baxaynaa khilaafka cidda waajibisay waana maalikiyada sidaynu tilmaamaynay iyagoo axaadiidii markii dhaweyta aynu soo tilmaannay ayagu cuskanaya furuudda weysada waxay ayagu ku daraan walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo oo la israaciyo macnaha madhabka shaafici waxa weeye haddaad hadda markaynu deriska bilaabaynay haddii aad cagaha mooyaane inta kala maydho iska socoto dabeetana suuqaaga iska gasho maqrib marka laadima haddaad lugihii maydho adoon dee intaana xadadina wixii weysada kaa burinaya aanay ku iman waa ku ansaxayaabay leeyihin ayagu fa in faraqa walow tawiilan haddii uu kala geeyo xubnihii walow haba dheerada saxa bikayri tajdiidi niya adoon waxba niyo soo cusboonaysiinayni salaada subax markaad tukato dabadeed haddii aad lugaha mooye inta kala maydho marka salaada duhur la adimayo lugi waad maydhi kartaa bikayri tajdiidin ay adoo waxba niyo cusboonaysiinin ayaa iyagu leeyihiin laakiin sida sunnaha ahi waxay leeyihiin ee ficilkii nebigana waafaqsan khilaafka qoladaana aynu kaga baxayna waxa weeye inuu xidhiidhiyo qofka oonu xubnihii kala qallajinin hadya gooraalana yacni madhab wuxuu waajibiyo qolada kalena waxay tidhaahdaa uun waa sunna unbay yidhahdaan inta badan iyagoona waxaa laga yaabaa dee xaqiba inuu kaa la jiraabaa laga yaabaa bay odhanayaano dabeedna sidaasay u sunneeyaan waxaynu arki doonnaa wax badan oo ay qabaan inaan laga weysaysanaynin haddana in laga weysaysta waa sunna ayaynu odhan doonaa marka uu ka faaruqana wuxuu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha ilaa xaq lagu caabuday inaanu jirin ila allahu ilahay mooyne waxdahu xaaluu kelidiyahay laa shariika lahu weeluma sugnani alleh wa ashhadu anna maxamedan cabduhu warasuuluh waxaa kaloon qirayaa nebi maxamed addoonkiisii iyo ergeygiisii inuu yahay allahuma ajcalnii min altawaabiina ilaahu kuwa tawaabiinta ageer wajcalnii min almutatahiriina wajcalnii waxaad iga yeeshaa min cibaadika asaalixiin addoommadaada wanaagsan iga yeer subxaanaka allahuma asanaan baa ilahay kuu sugnaatay wabixamdika waa ku mahadinayaanoo mahadintaadan ku dheehan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuday inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanaya wa atuubu ilayka waana kuu toobadkeenaya wuxuu leeyahy sheekhu adciyadani rasuulka ayay axaadiis kaga soo aroortay isagoo mid waliba in koobsaday wuxuu leeyahay in waxaanan u soo helin wajcalnii min cibaadika asaalixiin wax sunnaahoo tilmaamaya oo adciyada weysada ku daraya ayuun baanan arag buu yidhi oonan la kulmin laakiin inta kale xadiidka qaar imaam muslim warinaya abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maajah ayay markaa ku soo arooreen iyadoo sanadkooduna wada saxiix yahay waxaana dhammaantooda aakhirkooda ay tahay qofka sidaa yidhaahda futixat lahu abwaabu اljannati hamaaniya yadkhulu min ayihaa shaaa waxaa loo furayaa albaabada jannada ee sideedda waxaanu ka gelayaa ka uu doono ayuu dalaq ka odhanaya uu ka gelaya qofku marka uu weysaysto ee weysada dhammaystiro ee uu dabeetana ducada anag ku khatimo waxaa kaluu sheekhu leeyahay walilacdaa'i adciyatun tuqaalu cindahaa laa asla lahaa xubnaha waxaa jira ducooyin marka la maydhayo xubnaha la yidhaahdo laakiin wax asala aan lahayn oo aan nebiga wax sugani kaga soo aroorin aharna canisalaf waa kaga soo arooreen nebigana waa laga wariyey min bacdi turuq waa laga wariyey tariiq ibni xibbaani laakiin waa wada daciifa dhammaantood wax la cuskan karaya ayaanay ahayn sidaa daraaddeed baa imaamu nawaawi markii iyadoo muxarika ku qornay ayuu walilacdaai adciyatun xadaftuhaa id laa asla lahaa buu odhanaya waan jaray buu leeyahi wax asalay leedahay ayaan jirin adciyadaasina waxa weeye wejiga marka la maydhayo waxaa la odhanayaa waliha lahum bayid wajhi yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh ilaahay oo wejigayga caddee maalintay wejiyaalna qaarna caddaan doonaan qaarna madoobaan doonaan gacanta midig marka la maydhayo allahuma cadii allahuma cadinii kitaabii biyamiini waxaasibnii xisaaban yasiiraa ilahay uu kitaabkayga gacanta midigiga sii xisaabiya sahlanna oo fududna i xisaabi gacanta midig marka la maydhanayadyar xumaatay faralka afraad ee ahaa masxu bacdi ara's madaxa barhkii oo la masaxo ayaa wuxu uhi sheekhu huma yamsaxu ra'sahu madaxiisa ayuu masaxayaa fa yabda'u wuxuu ka bilaabayaa bimuqadami ra'sihi madaxa xaggiisa hore ayuu ka bilaabayaa fayadhabu biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu u kaxayn ilaa qafaahu ilaa qadaadka ayuu gaadhsiin huma yarudduhumaa dabeedna wuu soo celinayaa ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii uu ka bilaabay ayuu ku soo celinayaa yafcalu daalika sidaana halaatan saddex jeer ayuu samaynayaa markaynu halkaa sharaxaynay aayadda qur-aanka wamsaxuu biru'uusikum waxaynu nidhi ba'du waxay leeyiin waa litabciid oo bimacnaa waxaa ku filan madaxa barhkii in la masaxo waxaan yar saxiraa uun beydkii alfiyaha ayaan soo qaatay bayin wabacid wabtadi fi lamkina bimin waqad ta'tii libadi اlasmina inuu kii minta macnaheeda ka hadlayo wahaaye kii ba'da bilbasacin wacadi walsiqi kaasaan u jeeday ooan doonayay laakiin ka aan soo qaatay wuxuu ahaa markaa kii minta macnaheeda ka hadlayey yafcalu daalika halaatan saddex jeer ayuu markaas sidaas samaynayaa fa in kaana aqraca haddii uu yahay haddaba allowxiir aw ama maa nabata shacaruhu timihiisu midaanay biqlin ow ama kaana hada tawiilan kuwa dheer ow madfuuran ama kuwo guntan ama duuban lam yundab iraddu celin lama sunneeyo ayuu leeyahay sheekhu waxau sheekhu leeyahay haddii uu yahay qofkani qof aqraca oo aan wax tima abar ahayn amaa timihiisii ayaan sooba bixin tima waa leeyahay waanay soo bixin ama timo dheer bay ahaadeen ama timo la soohay ama guntan bay ahaadeen lam yundab iraddu celin lama sunneeyo ee marka uu sidaa u mariyo ayuunbaa ku filanoo mar labaad inuu soo celiyo looma baahnaa ujeeddada ku jirtaana waxa weeye markaa hore intuu sidaa u mariyo uu haddana soo celinayo waxay leeyihiin timihiisa isrogayo oo markuu xaggaa u mariyo inbaa masaxmaysa marka uu xaggan u soo mariyana intii kale ayaa masaxmaysa oo halkii masax ayaa sii wadiddaa iyo soo celintaa ku dhammaystirmaya markan haddaba aanu wax timaaba lahayn amaa timihiisu ay aada u dheer yihiin amaba timihiisii ay guntan yihiin amaba la soohayee timihiisii ay adag yihiin ee aanay isrogaynin markaa iyada soo celin lama sunneeyo oo wax faa'iidaabaan ku jirin bay leeyihiin haddii la odhan lahaa markii hore sidaa loo mariyana mar ha noqdo marka dambana ee la soo celiyaana markii labaad ha noqotana waxay leeyihiin biyihii baa mustacmal noqonaya oo dee biyahan hore sidaa loo mariyey ee gacmahana iminka baralkoodiiyo qoyaankoodii ay wax kala socdaani intii faralka ahayd ayaa dee meesha ku jirta oo way masaxantay dabeete biyaha inta kale mustacmal bay noqdeenoo soo celintaasi masax labaad noqon mayso marka halkaa uu leeyahay liisticmaali ilmaa'i aqmaarkuu leeyahay anwaarku uu leeyahay liisticmaali ilmaa'i biyi baa mustacmal noqday waxa weeye binisba haddii la yidhaha mid labaad ha noqoto soo celintaasi fain kaana aqraca hadduu yahay mid aan tima lahayn ow amama nabata shacaruhu aanay soo bixin ow ama kaana tawiilan kuwa dheer ay ahaadeen ow ama madfuuran kuwa guntan ay ahaadeen ama duuban lam yundab iraddu soo celin sidaasuu inuu u kaxeeyo xaggan intuu ka kaxeeyo qadaadka gaadhsiiye mooyaane inuu dib u soo celiyo waxba looma sunneeyo falow wadaca yaddahu hadduu gacantiisa dhigo bilaa maddin isagoon waxba jiidinoon marinin bixaydu si oo balla uu qoyay maa yantaliqu calayhi lismu magac masixidi wuxuu ku tegi karo wa huwa bacdu shacratin timbarkeed weeyaanoo lam takhruj aan baxaynin bilmaddi jiididda la jida can xadiraasi aan ka baxaynine ow ama qatara waa ku dhibciyo walam yusil mana socodsiinin ow ama ghasalahu waa maydhay kafaa intaasi waa ku filan tahay ee in fain shaqa haddii uu dhibo nascu cimaamatihi cimaamadiisa siibitaankeedu hadduu dhibo kammala calayhaa masaxa ayada ayuu ku dhammaystiri bacda masxi maa shay intuu masaxay kadib yejibu waajibka ahayd intii waajibka ahayd timaa intuu ka masaxay dabadeed ayuu madaxa ku wada dhammaystiri waxau sheekhu leeyahay haddii uu qofkii gacantiisii oo qoyan madaxa unsaa u dul saaro waana ilaa heer uu qoyay un wax magaca uu ku tegi kara masixidii maa yantaliqu calayhi alismu magaca masixid wax la odhan karo ayaa qoyey oo waxa masax lagu idlaaqi kara ee ugu yaray ama uu ku tegi karaana waa maxay wuxuu leeyahay waa tin barhkeed oo marka la jiido aan xadka madaxa ka baxaynin baa qoyey kafaa intaasi way ku filan tahay aw qatara walam yusil ama biyo ayuu ku dhibciyey biyihiina may dureerin halkii ay ku dhibciyey unbay istaageen kafaa ayana ow ghasalahu waa maydhay kafaa waa ku filan tahay iyaduna macnaha saasay ka dhigan tahay macnaha maa yantaliqu calayhi alismu wuxuu ku tegi karaa magaca masixid maa yutlaqu ayuu faydulilaahu odhanaya maa yutlaqu wax lagu idlaaqi karo ama maa yantaliqu calayhi lismu magaca masixidii waxay ku tegi karto oo madaxa magaca masixidii waxay ku tegi kartaana waxa weeye bacdu shacra lam takhruj bilmaddi can xaddi ra'si waa xabatina barhkeed haddii ay markaa masaxanto oo ay qoydo waa ku filan tahay laakiin wuxuu leeyahay tinkaasi waxaa shardiya haddii lasoo tin dheero haddii la soo jido aan madaxa ka baxayn inay tahay hadduu tin dheero madaxa ka baxayo meelahan garhka soo gaarayo ama garbaha gaaraya uu yahay taa barhkeed kuma filla buu leeyahay ee waa tin aan saa u dheerayn waa inuu yahay waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddii qofka cimaamad iyo koofiyad iyo wixii u saarnaa madaxa ay dhibto siibitaankeeda iyo iska saariddeedu kammala calayhaa cumaamadii ha ku wada dhammaystiro bacda masxi maa yejibu intii waajibka ahy intuu masaxay dabadeed cumaamaddii ha ku dhammaystiro oo inta waajibka ahy dee waxay ahayd tin barhkeed inuu masaxo tin barhkeed intuu masaxay ama wax lamida ha ku dhammaystira marka cumaamadana falow wadaca yaddahu gacantiisii hadduu madaxii duldhigo bilaa madin isagoon waxba jiidin bacaydu si oo balla uu qoyayo maa yantaliqu calayhi alismu magac wuxuu ku tegi karo uu qoyey wa huwa bacdu shacratin tin barhkeed weeyaanoo lam takhruj aan baxaynin bilmaddi marka la jida can xadiraasi aan ka baxaynine ow ama qatara waa ku dhibciye oo walam yusil ma socodsiine ama qatara waa ku dhibcin oo walam yasil mana soconin ow ama ghasalahu waa maydhay madaxiiba kafaa waa ku filan yahay buu leeyahayoo dee waxaa ku damaqmaya madaxiisii barhkii inuu masaxay fain shaqa haddii uu dhibo uu ku adkaado shaqigu waxba shardi maahee haddii aanu isagoonay dhib ku ahaynba doona inaanu ka saarinna waa la mid fa in shaqa hadduu dhibo nascu cimaamatihi cimaamadiisa siibitaankeedu hadduu dhibo kammala calayhaa waa ku dhammaystirayaa cumaamadii bacda masxi maa yejibu intii waajibkahayd intuu masaxayay dabadeed uma yamsaxu udunayhi labada dhegood ayuu masixi daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba bimaa'in jadiidin biyo cusub ayuu ku masixi alaaan saddex jeer uma simaakayhi labada dalool ayuu bimaa'in jadiidin ku masixi alaaan saddex jeer oo fa yudkhilu khinsarayhi labada faryaro ayuu fiihimaa labada dalool ayaa u gelinayaa waxa uu leeyahay sheekhu intaa kadib wuxuu masaxayaa labada dhegood daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba bimaa'in jadiidin biyo cusub ayuu ku masaxayaa marka daahirkuna waa xaggaa dambe oo suulasha ayuu saa u marin baatinkuna waa intan soo jeedo labada sabaabo ayuu marinayaa labada fare sabaabada ama musabbixada la yidhaha ama murdisada aynu idhahno ayuu markaa meelaha laablaabkooda sidaa u gelinaya suulashana dusha ayuu ka marinayaa bimaa'in jadiidin biyo cusub oo aan ahayn kuwii madaxa ayaanu u soo qaadayaa alaaan saddex jeer ayaanu masaxayaa taana waxaa u deliila xadiidka sanadkiisu xasan saxiixa yahay imaamu tirmidi warinaya ibnu cabbaas laga warinayo anna nebiya sala allahu calay wasalam masaxa bira'sihi wa udunayhi nebigu wuxuu masaxay madaxa labada dhegoodna wuu masaxay daahirihimaa wa baatinihimaa daahirkooda iyo baatinkoodaba waa u masaxay waxa kale oo isagana riwaaye nasaygu leeyahay ayana xasan saxiixa iyaduna waxay tilmaamaysay nebigu masaxa bira'sihi wa udunayhi wuxuu masaxay madaxiisa iyo labada dhegood baatinuhumaa bilmusabbix wa daahiruhumaa biibhaamayhi wuxuu ku masaxay daahirkoodana labada suul baatinkoodana labada musabbixo ayuu ku masaxay oo saa u marmariyey waxaa kaluu yidhi sheekhu bimaa'in jadiidin biyo cusub ayuu ayadana u soo qaadayaa taana waxaa tusinaya xadiid imaamu alxaakim fi lmustadrag uu ku soo saarayo xafidu dahabina uu ku tilmaamay saxiix inuu yahay cabdillaahi bnu zaydna laga warinayo wuxuu leeyahay ra'aytu nabiya yatawada'u faakhada maa'an liudunayhi khilaafa almaa'i aladii akhadahu lira'sihi waxaan arkay nebiga oo weysaysanaya dabeedna wuxuu qaaday biyo ayuu labada dhegood u qaaday aan ahayn biyihii madaxa uu qaaday kuwa aan ahayn ayuu labada dhegoodna u qaaday imaamu malik fi lmuwaa isaguna wuxuu ku warinayaa ibnu cumar isagana ka warinaya fi lmuwaa uu ku soo saaray kaana ya'khudu almaa'a biusbuucihi liudunayhi inuu labadiisa dhegood fartiisa biyaha ugu qaadi jiray biyo cusub ayuu ka warinaya ibnu cabbaasna imaamu maali ibnu cumarna imaamu maalik uu ka warinaya in saddex jeer laga dhigayana xadiidkii axaadiidii hore aynu soo tilmaannay cumuumkooda tawada'a alaaan alaaan saddex saddex jeer ayuu weysaystay cumuumkooda ayuunbaa loo deli jiray haddaba waxaa kaluu sii raaciyey uma simaakayhi bimaa'in jadiidin alaaan fayudkhilu khinsarayhi fiihima haddana markuu dhegihii daahirkoodii iyo baatinkoodii masaxo haddana simaakaynku waa labada god ee dhegaha ayagana biyo cusub ayuu ayagana ku masaxayaa oo weliba labada faryaro ayuu daloolka labada dhegood ayuu gelinayaa buu yidhi labadaas ayada in dhegaha marka la masaxo simaakaynka iyo daloolladaa biyo cusub ayagana lagu masaxo faryarooyinkana la geliyaa waa masale markaa sheekhan iyo madhabka wax yari una ay sheegaan xawi sakiirka oo kale ayaan ku arkayo isaga iyo kutubta inta kale ma sheegaan ee waxay iskala mid ka dhigaanuun simaakaynkan waxay raacayaanuun dhegaha masixitaankooda sidaa daraaddeed ba waxaa u soo qaadanaya sheekha cumar barakaad layidhaha sharaxa kale faydulilaahi almalik fii xalli alfaadi cumdati saariq cudati nnaas wuxuu leeyahy wahaadihi sunna sunnahan oo ah gelinta labada faryalo simaakaynka la geliyaa inay sunno mustaqila taho sunnihii masaxa labada dhegood daahirkooda iyo baatinkoodaba la masaxayey aanay ahayn ayuu ku tusinayaayoo waxaana ina tusinaya cadafkaa dee humma uu isugu cadfay baa ina tusinaya wa hiya hayru madkuuratin fi lkutubi almashhuurati istiqlaalan kutubta caanka ah oo dhanna laguma sheegin si gaara waqad jamacuu fii cibaaraatihim bayna sunnatayni wa jacaluu masxa ludunayni shaamilan lahumaa waxaanay ka dhigeen buu leeyahay cibaaraadka kutubta kale labada sunno way kulmiyeen oo masaxa labada dhegood ayuunbaa labada dabal masaxoodana shaamilu ah oo koobaysa waxaana yidhaaheen sida sunnaha ahi labada musabbixo ayuunbuu markaa meelahan iyo daloolkaba gelinayaa suulashana xagga dabarka ayuu ka marinaya dabeetana labadii gacmood oo qoyan ayuu labada dhegood ku dhejinayaa markaa xawi sagiirka iyo kan iyo un baan ku arkay kutubta inta kale sidaasunbay isu raacisaa uma yamsaxu udunayhi daahiran wa baatinan bimaayin jadiidin muu ku masixi alaaan saddex jeer uma simaakayhi labada daloolna bimaayin jadiidin biyo cusubuu alaaan saddex jeer ku masixi fa yudkhilu khisray labada faryarana fiihimaa dhexdooda ayuu gelin alfardu alkhaamisu faralka shanaada qaslurijlayni labada lugood maydhidooda weeye uma yaqsilu rijlayhi labada lugood ayuu maydhi maca alkacbayni maca kacbayhi labadiisa kuraamood alaaan saddex jeer ayaa u maydhaya ee falow shaka hadduu ka shakiyo fii tasliisi cudwin xubin saddexayntii akhada bilaqali inta yar ayuu qaadan fa yukamilu alaaan saddex ayuu dhammaystiri yaqiinan yaqiinnimo ayuu saddex u dhammaystiri wayuqadimu lyumnaa midigta ayuu horaysin min yaddin wa rijlin gacan iyo lug marka laga eego laa kafin kafkii iyo wakhadin dhabankii wa udunin iyo dhegtii maya oo fa yutahiruhumaa iyaga dafcatan mar keli ah ayuu wada taahirin waxau sheekhu leeyahay faralka shanaad waxa weeye labada lugood maydhitaankooda uma yaqsilu rijlayhi labadiisa lugood ayuu maydhayaa maca kacbayhi alaaan macalkuraamaha saddex jeer ayuu maydhayaa waayo aayaddii qur'aanka ahayd ee waysada ka hadlaysay wa arjulakum ila alkacbayni lugihiinana maydha ila alkacbayni maca alkacbayn ayay ahayd xadiidkii isagana imaamu muslim ee cuhmaan laga warinayey sifada waysada nebiga ka hadlayey uma qasala rijlahu lyumna ila alkacbayni alaaa maraatin wuxuu maydhay lugtiisa midig ilaa kuraamaha saddex jeer uma kasla lyusraa lugta bidix buu maydhay midla daalika sidaasoo kale ayuu ayadana saddex jeer u maydhay waa kii isagana xadiidkii kale ee tilmaamayay abu hurayra isaguna ahaa xataa ashraca fi lcadudi fi saaqi ilaa uu saaqa gaadhsiiyey iyo xoogga ayuu maydhay waa kii xadiidkaasina isna tilmaamayay uma yaqsilu rijlayhi maca kacbayhi alaaan saddex jeer waxaana weliba waajiba in maydhitaanka lugaha lagu caam yeelo oo aan meelnaba laga tegin taana waxayna tusinaya xadiis saxiixa oo ku soo aroortay sida marka xadiidka bukhaariiyo muslim iyo ay warinayaan laga warinaya cabdillaahi ibnu camar ibnu caas wuxuu leeyahy rasuulka ayaan maka ka soo kala soo noqno xagga madiinaan u soo noqonnay waxooga yaroo biyo ah oo waddada ku jiray ayaanu soo gaarnoo qolyo naga mida ayaa degdegay casarkii agtiisii markaasay weysaysteen iyagoo degdegaya dabeedna waanu soo gaarnay bay idhaahdeen iyagoo cidhbahoodana ay muuqanaya meelo aanay biyaha gaadhsiinin dabeedna rasuulku waylun lilacqaabi min annaari asbiqu lwuduu wuxuu uhi waar hoog baa u sugnaaday cidhbaha naar xaggeed baanu uga sugnaaday aan waysada la gaadhsiinine asbiqu lwuduu waysada dhammaystira oo taam yeela buuli xadiid kale oo isaguna saxiixa ayaa isaguna wuxuu tilmaamaya imaamu muslim uu warinayo oo laga warinayo jaabir wuxuu leeyay cumar binu khadaab baa ii warramay nin baa weysaystay buu idhi dabeetana ciddi in leeg oo gommadiisaa buu ka tegay oon biyuu gaadhin nebiga ayaa arkay nebigu wuxu uhi irjic fa axsin wuduu'aka waar niyow noqo waysadaada wanaaji buui dabeetana ninkii waa noqday kadib ayuu markaa weysadii markuu dhammaystay ayaa uu haddaba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ka shakiyo xubin inuu saddexeeyey masalan xubni oo dhan waxaad saddex jeer hala maydho xubin buu ka shakiyey inuu saddex jeer maydhay oo masalan wuxuu yidhi gacantii talow ma laba jeer baad maydhay mise saddex jeer akhada bilaqali inta yarun baa yaqiinuu hubaaye inta yarun ha qabsado inuu laba jeer maydhay ha ka soo qaado oo dabeetana markii saddexaadna ha la yimaado fa yukamilu alaaan yaqiinan dabeedna saddexdii buu dhammaystiri yaqiin ahaan iyo si hubaal ahaan ah ayuu u dhammaystiri isaga oo dee sunnihii tasliifka ee xaqiijinaya darteeda sifadii weysada nebiga ku sugnaatay ee axaadiida faraha badan aynu soo marnay markaa ha dhammaystiro si yaqiina ha u dhammaystiro waxaana markaa ku soo arooray oo kale iyadana dhowr riwaayo ayaa ku soo arooray sida riwaayada ay warinayaan imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo riwaayada ibnu maaja weliba sanadkeedu waa daciif ubay ibnu kacab baa laga warinaya nebigu sala allahu calayh wasallam wuxu uhi man tawada'a waaxida mid qofka weysaysta ee macnaha mid midun ka dhiga waaxid waaxidsigii fa tilka wadiifatu lwudu' alatii laabudda minha taasi waa wadiifada iyo qadarka laasimka iyo laga maarmaanka u waa weysada ee laga maarmaankaa qofka laba laba jeer weysaystaana falow kiflaani falow kiflaani min alajr laba nasiiboo ajriya buu leeyahy qofka saddex weysaystaana fadalika wudu'ii wa wudu'u ambiya ambiyaa'i qablii kaasina waa weysadeydii qofka saddex saddex jeer mayda weysadaydiiy weysadii ambiyadii iga horraysay weeyaan buuli waxaa kaluu sheekhu yidhi wuxuu hormarinayaa gacanta midig midigta ayuu horraysiinayaa min yaddi warijlin markuu gacanta maydhayo labada gacmood markuu maydhayo gacanta midig buu horraysiin labada lugood markuu maydhayana lugta midig buu horraysiin waa tayaamunkii halkay odhan jireen kutubta kale midigaysi markuu gacanta maydhayo waa inuu tamidig horraysiiyaa markuu lugaha maydhayana waa inuu tamidig horraysiiyaa waayo sidaasi ay xadiidii saxiixa ahayd ay ku soo aroortay sida xadiidka markaas imaamu albukhaari warinaya ibnu cabbaas laga warinayo ee uu leeyahay waa weysaystay dabeetana wuxuu qaaday qurfo biyaa ayuu qaado gacantiisa midig buu ku maydhay haddana mid kaleu qaado gacanta bidix buu ku maydhay haddana madaxa ayuu masaxay haddana wuxuu qaaday waxoogay xantooba biyaabuu qaaday waxa uu ku rusheeyey lugta midig ilaa uu maydhay haddana mid kaleu qaado lugta bidix ayuu ku maydhay dabeedna wuxu uhi haakadaa ra'aytu rasuulallahi yatawada waxaan arkay rasuulka oo sidaa u weysaysanaya ayaan arkay buuli xadiidkii kale isagana imaamu albukhaari warinayey caaisha laga warinayey waxa uu ahaa kaana nebiyu yucjibuhu tayaamun atayamunu midigaysi ayaa nebiga cajab gelin jiray marka uu kaba xidhanayo marka uu feedhanayo marka uu dahaaro qaadanayo arrinkiisa oo dhan wuu midigaysan jiray wixii wanaagsan waxaa kaloo isagana xadiid kale oo isagana saxiixa abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo abaa hureyre laga warinaya wuxuu uhi markaa wax xidhataan doonaysaanna maryaa xidhataan iyo markaa weysaysanaysaan fabda-uu biayaaminikum midigyaalkiinna ama bimayaaminikum midigyaalkiinna ku bilaaba oo dhinaca midig horraysiiya ayaa nebigu sala allahu alay slam yidhi waxa haddaba uu leeyahay waxaan la midigaynayaa waa lugaha iyo gacmaha oo keliya laa kafin wa khadin wa udunin labada kaf markaad maydhayso waxba midig horraysiin maysid markaaad wejigii maydhayso labada dhabanka midig horraysiin maysid marka aad dhegihii masaxayso ta midig waxba horraysiin maysid ee ayaga kuwa waxaa daahirinaysaa dafcatan mar keliya umbaad iyaga wada daahirinaysa maxaa yeelay dee mar in la wada maydho ayaa sahlan haddii la yidhaahdo labada kaf iyo labada khad iyo ha la kala horraysiiyana mashaqo iyo dhib baa ku sugan sidaa daraaddeed iyaga kuwa waxba la kala horraysiin maayee mar unbaa la wada maydhi wayuqadimu lyumnaa midigta ayuu horraysiin min yaddin iyo wa rijlin uma yaqsilu rijlayhi maca kacbay buu maydhi alaaan saddex jeer ee falow shaka hadduu ka shakiyo fii tasliisi cudwin xubin saddexayntii hadduu ka shakiya akhada bilaqali inta yar buu qaadan oo fa yukamilu wuu dhammaystiri alaaan saddex jeer yaqiinan buu dhammaystiri wa yuqadimu lyumnaa midigta ayuu horraysiin min yaddin wa rijlin gacantii iyo lugtii laa kafin wa khadin iyo wa udunin ayada maya oo ma horraysiinayo midigtee fa yutahiruhumaa labadaa wuu taahirin dafcatan mar keliya ayuu taahirin wa yutiilu wuxuu dheerayn algurata halka afooda wuu ku dheerayn marka uu wejigii maydhayo bian yaksila waa inuu maydho maca wejhi wejigiisa la jirhkiisa min ra'si iyo wa cunuqihi zaa'idan in ka dheeraada can ilfardi waa inuu maydhaa wataxjiila taxjiil ayuu ayana dheerayn bian yaksila waa inuu maydho fawqa mirfaqayhi labada xusul korkooda iyo wa kacbayhi labada kuraamood waa inuu korkooda maydhaa wa qaayatuhu taxjiilka qaayadiisu iyo habka ugu dambaysaana wa istiicaabu alcadudi cududda inuu ku caam yeelo wasaaqi iyo xoogga inuu ku caam yeelo weeye wayuwaalii wuu xidhiidhin alacdaa xubnahana wuu xidhiidhin fain farraqa hadduu kala geeyo walow tawiilan in dheerba ha ahaadee saxa wuu ansaxayaa bikayri tajidi niyatin iyadoon waxba niyada la cusboonaysiin waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo sunno ah taxjiil iyo qurada oo la dheereeyo ayaa la sunneeyaa oo markanuu wejiga maydhayo waa inuu wejigii soo raaciyaa waxoogay siyaado ah oo uu xaggan madaxa iyo xaggan cunaha iyo ka soo raaciyaa in faralkii ka dheeraad ah waxaa kaloo ayana la sunneeyaa taxjiil markaa taxjiilkuna waxa weeye in labada gacmood marka la maydhayo aan mirfaqaynkii intii waajibka ayduun lagu ekaanine in korkooda wax lasoo maydho marka lugii la maydhaya kacbeynka aan lagu ekaanine in waxoogay lasoo dhaafiyo ayaa sunno ah haayada iyo halka ugu dambaysaana ee la gaadhsiinayaana taxjiilka waxa weeye in cududa oo dhan la wada maydho iyo in saaqa iyo xoogga oo dhan la wada maydho inta ugu dambaysaana waa intaas markaa waxba garabkiina la gaadhsiin maayo waxba boodadina la gaadhsiin maaye halkaa saaqa xoogga iyo waxaa lagu dhammaystirayaa uun cududda waayo waxaa ku soo arooray xadiidkii saxiixa a imaam muslim iyo bukhaari ay warinayeen aba hureyre laga warinayay wuxuu leeyahy nebiga ayaan maqloolay ina ummatii yudcauna yowma alqiyaama ummaddayda maalinta qiyaamaha waa loo yeedhay qurban muxajaliin ayagaoo wejiyaalkoodu ay cadcad yihiinoo nuur wejigooda uu ka iftiimayo muxajalina oo xubno garan oo iyadana wejiyadooda iyo xubnahoodaba ay dhalaalayaan oo ifayaan min aathaari alwuduu'i weysada raadkeeda darteed faman istataaca minkum kaydinka midee kara an yutiila quratahu inuu quradiisaa ku dheereeyo fooddiisa iyo inuu ku dheereeyo riwaayada muslimku wa taxjiilahu iyo xubnahaba inuu ku dheereeyo qofkii awoodaa falyafcal sidaa ha sameeye buuli waayo waa nuur maalinta qiyaamaha dhulka aad weysada gaadhsiisay oo dhan nuur baa ka iftiimaya oo ka baxaya sidaa daraaddeed haddii aad awooddo inaad markaa xubnahana ku dheeraysood dhaafiso oo aad wejigiina markaa aad hareeraha ka dhaafiso samee buu leeyahay ta ila waa nuurkeen waxaa kaloo iyadana xadiid markaa isagana uu tilmaamayey imaamu muslim uu soo saaraya aba hureyre laga warinayo wejiga iyo gacmaha ayuu maydhay gacmaha ayuu maydhay aba hureyre ilaa markaa uu dhowaaday inuu labada garab uu gaadhsiiyo riwaayo kaloo bukhaarigana waxay tilmaamaysay inuu weysaystay aba hureyre oo labada gacmood ilaa kirinkilooyinka uu gaadhsiiyey markii la weydiiye la yidhi ma nebigaa yidhi halkaa gaadhsiiyana dee may wuxuu waa muntaha alxilya halkaan doonayo xullidayo waxaa loo gelinayo qofka muuminkaahi maalinta qiyaamaha halkaan doonaya inay ii gaadho weeye maxaa yeelay nebigu wuxu uhi tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu alwuduu xilyadaa iyo waxaa lagu qurxinayaa muuminka maalinta qiyaamaha waxay u gaadhaysaa hal alyaaliya halkay weysadiisu ay gaadhaysay waxaa kaluu sheekhu leeyahay wayuwaali alacdaa xubnahana waa uu xidhiidhinoo kii la maydhaye kii la masaxayeyba waa inuu xidhiidhiyaa oo weysadii aanu kala qallajinine mar uu wada weysaystaa waa sunna buu leeyahay ee fa in farraqa haddaba hadduu kala geeyo walow tawiilan saxa bikayri tajdiidi niya hadduu masalan salaadda subaxa dabadeed inta hore maydho masalan lixda aroornimo oo kale intaana aanu xadadina isagoo sidii dee weysada intii u qabaa labiyo tobankana hadduu lugaha maydho saxa bikayri tajdiidi niya isagoon markan dambe wax niyo soo cusboonaysiiyey aanay jirin ee tii hore uun ku daba qabanaya laakiin sida wanaagsani waxa weeye waysada in la israaciyo waayo ninkii ka tegey meesha markaa dirhamka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray inuu dib ugu noqdo oo uu dib usoo wada weysaysta ayuu faray muu odhaninun halkii yarayd ee aad ka tagtay uun maydh muu odhanin weliba waxay leeyihiin cidda waajibisay sidaasoo maalikiyada ah khilaafgeedana waynu ka baxaynaa saa darteed in la xidhiidhiyo ayaa wanaagsan bay leehay wa yutiilu lqurata foodda inuu ku dheereeyo ayaa la sunneeyey weysada bian yaksila waa inuu maydhaa maca wejihi wejigiisa la jirkiisa min ra'sihi wa cunuqihi zaa'idan in ka dheeraada cani ilfardi waa inuu maydhaa wataxjiila wa yutiilu taxjiila xubnahana wuu ku dheerayn bian yaksila waa inuu maydhaa fawqa mirfaqayhi labada xusul korkooda wa kacbayhi iyo labada kuraam wa kacbayhi iyo labadiisa kuraamood wax ka sarreeya ayuu maydhi fawqa mirfaqayhi wa fawqa kacbayhi ayuu maydhi wa gaayatuna isticaabu alcadud waa inuu cududa ku caam yeelaa iyo wasaaqi xoogga iyo dhudhunka waa inuu ku caam yeelaa taxjiilkana halka ugu dambaysa ee aan la dhaafinaynin wayuwaali lacdaa xubnahana wuu xidhiidhin ee fain faraqa hadduu kala geeyo walow tawiilan in dheerba ha ahaatee saxa wuu ansaxayaa bikayri tajdiidi niya iyadoon waxba niyo la cusboonaysiinin wayaquulu bacda firaaqihi intuu ka faaruqay dabadii wuxuu odhan ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabda inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu weeluma sugnaanin waashhadu waxaan qiraya anna muxammadan cabduhu warasuuluhu inuu yahay allahuma ijcalnii min altawaabiina ilaahu kuwa toobadkeenka badan iga yeel wajcalnii min almutaطahiriina kuwa isdaahiriyana iga yeel wajcalnii min cibaadika asaalixiin addoommadaada wanaagsanna iga yeel subxaanaka ilaahay nasanaan baa kuu sugnaaday ya allaahuma ya allah alla wabixamdika mahadintaada ayaanan ku dheehanay ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa anta adiga moyna astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanaya wa atuubu ilayka waana kuu toobad keenaya waxa uu leeyahay sheekhu marka uu ka faaruqo weysadana ducadaa waa inuu ku ducaystaa ducadanna waxaa la iseegaya axaadiid rasuulka ka sugnaatay oo wada saxiixa waxaan ahayn wajcalnii min cibaadika asaalixiin ayada taasi kama mid aha oo umay soo aroorin ducada weysada laga dambaysiinayo iyadu kumay soo aroorin sidaa daraaddeed iyada waa laga reebayaa laakiin inta kale nebiga waa ay ka sugan tahay axaadiida ay markaa imaamu muslim iyo asxaabu sunanku ay warinayaan weliba axaadiida qaarkood waxaa ku timi marka uu qofku sidaa yidhahdo futixat lahu abwaabu aljanna athamaaniya waxaa loo furaya albaabada jannadae sideedda yadkhulu min ayihaa shaa ta uu doono ayuu ka gelaya inkaa inoogu joogo wallahu aclam